faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan rediyo cadaado waxaa kusoo dhawaatan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon madaxweynaha jubbaland oo goor ku dhawaaqi doonaa golaha wasiirada maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ciidamo hor la geysay magaalada dhuusamareeb ee galmudug madaxweynaha puntland saciid cabdilahdiin oo sacarla uga baxay xarunta baarlamaanka puntland kadib markii ay xildhibaanada baarlamaanka su-aala ka weydiiyeen xaaladda ammaan ee ka jirta deegaanada maamulka puntland banaanbax looga soo jeeday waddooyinka xiran ee magaalada caasimada ah muqdisho oo maanta ka dhacay gobolka banaadir waxgaradka deegaanada galmudug oo ka howlan sida ay xal uga heli lahayeen xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka elsunan taas oo ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xaalad nololxumo oo soo food saartay dadkii ku barakacay dulaadka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu dookorroon warka duure reediyo cadaado goor u diyaagorooba warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duwar wanaagsan waa duur sabdii taarada ku astaysan tahay ka bisha tobnaad oktoobar sannada labaataoimikii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa gooro ku dhawaaqi doonaa golaha wasiirada maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan fantaastic ayaa warkan kasoo diray magaalada kismaayo ee jubbada hoose saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ku dhawaaqo golaha xukuumadda cusub ee jubbaland ee maalmahan hadalhaynteeda jirtay madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa waxaa ka soconaya galaangal badan oo ay wadaan siyaasiyiinta jubbaland kuwaasi oo hardan badan ugu jira sidii ay ugu mid noqon lahaayeen golaha xukuumadda cusub sidoo kale waxaa hardan la mid ah kan siyaasiyiinta ay wadaan wada golaha wasiirada jubbaland ee wakhtigoodu dhammaaday si ay ugu soo hor muuqdaan golaha cusub ee madaxweynaha jubbaland uu goordhow magacaabi doono madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa tan iyo markii uu dib u magacaabay madaxweyne ku-xigeenadiisa koowaad iyo kan labaad waxa uu la tashiyo kala duwan la samaynayay ku-xigeenadiisa kuwaasi oo ka tala bixinaya sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad la timaado waxqabad iyo daahfurnaan warar kale oo ay helayso idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka jubbaland xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ay kasoo hormuuqan doonaan siyaasiyiin cusub kuwa oo ku cusub saaxadda siyaasadda jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa tan iyo xalay waday la tashiyo kala duwan uu la qaadanayo xubno isugu jiray odayaal dhaqameed iyo qaar ka mid ah la taliyaashiisa gaarka ahi kuwaasi oo dhankooda ka tala bixinaya xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dhinaca kale waxaan ilaa iyo haatan ajirin xal waara oo laga gaaray khilaafka u dhexeeyey maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya taasi oo muddo badan soo jiitamaysay waxaana dadka siyaasiyiinta ee u dhunduleela arrimaha siyaasadda maamulka jubbaland ay isweydiinayaan sida ay ku suuroobi karto iyadoo ay weli xal waara laga gaarin khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya taasi oo ay siyaasiyiinta ku sheegeen inay khilaafka haddii uu taagnaado ay caqabad hor leh ku noqon karto wada shaqaynta hay-adaha federaalk iyo kan jubbaland dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ciidmo hor la geysay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa mar kale garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug ka degay ilaa afar diyaarada oo siday ciidamada si gaarka u tababaran ee loo yaqaana haramcad ee kumaan dadka soomaaliya ciidamadan maanta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa gaaraya ilaa lixdan askari kuwaasoo laga soo qaaday magaalada caasimada ee muqdisho wararka ayaa sheegaya in ciidamadan lagu xoojin doono kuwa dowladda federaalk soomaaliya horey u geysay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kuwaasoo gacanta ku haya dhammaan xarumaha muhiimka ee ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug sidoo kale wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidamadan ay hordhac u yihiin wafdi uu hogaaminayo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan caali kiir oo la filayo in dib ugu soo laabto galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug si uu xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya ururka elisuna ee gacanta ku haya dhuusamareeb gurxil qaybo ka mid a taas oo ka dhalatay magacaabistii dowladda federaalk soomaaliya usoo magacooda guddiga doorashooyinka galmudug kadibna ay diideen maamulka elisuna jamaaca ayna ku qanci waayeen qaab loo soo magacaabay guddiga doorashooyinka galmudug ee dowladda federaalk soomaaliya usoo magacooday shalay ayay ahayd markii lixdan askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalk soomaaliya la geeyey gudaha dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ahna caasimada galmudug dhaqaaqyadana ee dowladda federaalk soomaaliya ururka elisuna ee ka wadan dhuusamareeb ayaa ku soo aadaysa ayadoo sii xoogaysta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka elisuna khilaafkan ayaa ka dhashay magacaabista guddiga farsama doorashooyinka oo dowladda federaalk soomaaliya soo magacooday kadibna ay ka hortay maamulka elisuna jamaaca dhuusamareeb xalay waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeyay ergooyin ka kala socday madaxa xukuumadda galmudug iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibsinta ee dowladda federaalk soomaaliya kulamadaas oo laga shaqaynayay sidii laisku keeni lahaa madaxa xukuumadda galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya balse warar aan ka heleyna magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegaya in laisku fahmi waayo qaabka isku imaan lahayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda galmudug taas oo u dhexaysa khilaaf meesha ugu xumaa taagan kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay soo magacowday guddiga doorashooyinka ee galmudug maamulka elisuna jamaacna ayagu dhuusamareeb uga dhawaaqeen guddi kale oo ka shaqayn doona arrimaha dibshisiinta iyo xalinta khilaafaadka ee galmudug lama oga sida wax noqon doonaan balse dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo markii la wareegta howlaha galmudug waxay ciidamada badan ay geenaysay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug si ay u sugaan dhammaan xarumaha muhiimka ay ka dhacayso doorasho maxtanibay maamulka galmudug iyo midda baarlamaan shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa markaan dareemaya cabsi xoogan taas oo ah in isku dhacan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka elisuna isku geysay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana markasta shacabku ay dareemayaan in dhibaato ay ka dhacdo laguna kala tago magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhammaan shacabka deegaanada galmudug ayaa dareemaya cabsi xoogan taas oo ah in dowladda federaalk soomaaliya dhibaato ay ka halowsto magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo loo madlan yahay oo loo madlan yahay ka dhaca doorasho maxtanimo iyo midda baarlamaan ee galmudug madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dini ayaa si carla uga baxay xarunta baarlamaanka puntland kadib markay su-aalaha ka weydiiyeen xaaladda ammaan ee ka jirta deegaanada maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi diin ayaa si carla uga baxay xarunta baarlamaanka ee puntland kadib markii buuqu ka dhashay su-aale ay weydiiyeen qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee maamulka puntland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa madaxweynaha ku-xeenkiisa ugu baaqay inay iska casilaan jagada ayaguu sheegay in ku fashilma dhammaan wixii loogu idmaday in ka qabtaan deegaanada maamulka puntland guddoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan marti sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxaad xilka haysay sagaal bilood wejiga dhabta ee xukuumadda hogaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddaxileedkaaga waxaa sagaalkaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteeda sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi kusii abuuray so in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweynaha puntland saciid cabdulahadin ayaa xildhibaanka su-aalka weydiiyey sheegay inuu caddeeyo dhibaatada ka jirta deegaanada maamulka puntland gaarhaan xaalad ammaan oo ka jirto qaybo ka mida masaajida ku yaala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mida magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka laga reebo magaalo yubba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa laga waxaa waxa- waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay waxaa la sameeyey afar xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socda shan boqol iyo labaatan xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay waxaa lagu guulaystay degaamada degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha toddobadii bilood siddeeddii bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan maashu- mushaharooyinka waxaan waxaan waxaan cadday waxaan waxaan caddaynayaa inaan isu xasiloonida taagnay.
xasiloonida inoo Waxaan ilaaliyo caddaynayaa inaan isu shacabka taagnay waxaan ka codsanaynaa Waxaan inoo ilaaliyo caddaynayaa- xasiloonida Gudoomiye, Inoo waxya- ilaaliyo.
waxaan waxaan caddaynayaa inaan is-hortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farkutirisa inay dowladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay dooratay nin aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkaan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynaha anaa ah u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynaya inay shaqadiisa aqoonsadaan banaanbax looga soo horjeeday wadooyinka xiran ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa maanta ka dhacay gobolka banaadir ee muqdisho banaanbax ballaran oo ay soo baabileen darwallada gaadiidka dadweynaha ee blk ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dad baxan oo ahaa mid cabasho ah ayaa waxaa dhigayay boqolaal ka mid darwallada gaadiidka dadweynaha oo ka shaqeeya wadooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho dadka dabadbaxa dhigaya oo ahaa kuwo caraysan ayaa xirtay jeedka muhiimka ah sida isgoyska soobay ee waddada buulo xoobey ee degmada wajir ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhaqdhaqaaqyadan wadooyinkaas oo hakad ku jira ayaa waxaa dadbaxyadu ay diideen in xitaa gawaarida ciidamada ay halkaasi ay maraan qaar ka mida darwallada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in canshuurta joogtaha laga qaado balsena aysan haysan wadooyin ay maraan kadib markii dowladda federaalk soomaal ay xirtay dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaadiidlada ayaa sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay furto wadooyinka haddii kalena ay sii wada doonaan banaanbaxa ay ka soo horjeedaan xiritaanka wadooyinka ay dowladda federaalk soomaaliya xirtay inta badan wadooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa xiran muddo ka badan dhowr bilood oo xirir ah taas oo culays ku keentay shacabka ku nool gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud cumar filash ayaa marar badan shaaciyey in la furayo jeedka xiran balse ma jirto ilaa hadda wax ka dhaqangalay go-aanka gudoonka gobolka banaadir ah inuu furi doono dhammaan wadooyinka xiran ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxgaradka deegaanada galmudug ayaa ku howlan sidii ay xal ugu heli lahaayeen xiisada u dhexaysa dowladda federaalk ee maamulka ee la sumna ee ka taagan magaalada dhowsamareeb ee galmudug magaalada dhowsamareeb ee caasimadda galmudug waxaa lagu diyaargaroobayaa in ka dhacda doorasho mahadnay ee maamulka galmudug taas oo qaanqabada hadda ay ku jirto dowladda federaalk soomaaliya waxgaradka deegaanada galmudug ayaa codsaday in hanaanka lagu dhisayo galmudug looga dambeeyo dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna muhiim ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay keento sharci lagu dhisi lahaa galmudug waxgaradka deegaanada galmudug ayaa shacabka ka codsaday in lala shaqeeyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kasoo saarto ee maamulka galmudug islamarkaasna loo hogaansamo maamulka galmudug oo hadda dowladda federaalk soomaaliya dhisitaankiisa ay ku howlan tahay adeenow horta idaacaddaanu ka maqlaynaa qolo walba inay leedahay ballantaana looga baxay iyo qolole ballantii kamaanu bixin annagu xewogaal ma niino goobjoog ma niino meeshii lagu ballamayo meeshii lagu wada hadlay maanaan joogin hase ahaatee dalku dawlad buu leeyahay dawladda in loo hogaansamaana fiican soomaalidu waxay ku maamaadaan dudin in la dugaansado dareenna laga qabo caqli maaha dawladda in lala dugsado oo la yidhaahdo haysukaayo keento hana heshiisiiso waxa noo qabato waxa noo dhisto haddana wixii dawladdu ay samaysay laga hor yimaado caqli maahan waxaan leeyahay anigu ururka alsunna war jamaaca soomaali oo dhan baaye ma ahan culummada musamciin keliya joogta alsunno keliya maaha soomaali oo dhan baa alsunna waxa weeye maamulka laysku hayo ra-iisul wasaaruu ka ahaa sheekh shaakir maamul goboleedka ra-iisul wasaarihiisii buuna yahay haddana maanta inuu mid ka fiican helo ayaan rajaynayaa waxaan leeyahay dawladda ha loo hogaansamo anigoo caqligayga saasaan leeyahay fakarkayga haddaan dawladda loo hogaansamin waxaa dhacaya wixii kismaayo ka dhacay oo kale waxaasina wax dad soomaaliya anfaca ma ahan wax inoo cuntamana ma ahan waxaan leeyahay dadka reer galmudugow soomaalidu waxay ku maamaadaa madax geel nin qaadaaba dhig ha noqonina madax geel kii idiin yimaadaba intuu idinka yaabo yuu idinka tegin walaalayaal isu tanaasula nabadambadel jaamac xirsi oo sii hadlaya ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo ururkii lasunna ee ku sugan dhuusamareeb ka codsaday in la dejiyay xiisada ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhinaca kale suldaan cabdicasiis cumar daad oo ka mid ah garadka degmada galmudug ayaa sheegay in dhuusamareeb ay u tageen sidai qoobijin lahayn xiisada u dhexeysa dowladda federaalk iyo maamulka ee lasunna si looga baaqsado in colaad ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug
arsunana waa ten annaga soomaaliyeed oo reer galmudug ahaa iyo inaga soomaaliyeed dowladda isku qabtay annagoo odayaasheedii baa nahay oo guurjiyayaasha ahaa inaan xallino waan u soconaa inaan dowladda lehna waa mid aad iyo aad dowladda tahay tariiqa ugu habboon baana maraynaa dowladda in la raaco oo loo hogaansamaana waa waajib waxay leeyihiin suna warjinaha baran baanu la kaga baxay waa ka daba tegaynaa haddii baran looga baxay waxaan leenaha balaansi aan laga bixin dowlad ballan kama baxdee haddii kaletana waxaan leeyahay haddii kaasna wasinahay maalinba kanaal yaan go-aan laga gaarin soo soo dhawaada soo dhawaada soo dhaca imaada waana hubsheena waxaan ka joogaynaa markaan galoo gudubal haddaan gaaro ka degnay haddaan gelayaa dhammaantaba waan socdaa inaan dhex gala insha allah xaalad noloxuma ayaa soo food saartay dadkii ku barakacay dulaadka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mustaf cali caddow ayaa warkaan kasoo diray beledweyne afar iyo labaatankii saacadood ayaan soo dhaafnay xaafada orle waxaa ku fatahay webiga shabeelle ee magaalada beledweyne zona inta badan khatar fara badan ay ka taagan tahay soo socodka dadka iyo gaadiidka xaaladda ayaana marba marka ka dambeysa kasii darayso islamarkaana dadka waxay u baahan yihiin gurma deg deg ah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah ilaahay wuxuu keenay waa alxamdulilah biyaha fatahaadda beledweyne waxay noqdeen isdaba joog wax wax ka qabanaana ma joogaan dad cuuryaamiin waa yeello mar horaa la bixiyey wax hay-ado ama waxaan ku idhi oo ii sheeg taakuleyn oo oo ilaa hadda dadkaas caawiyana ma arag ilaa maqaadaan haatee haddana waa ii sheege biyihii waa u jeedda waa soo bateen dadkuna waxay u baahan yihiin bannaankaasay dhooban yihiin alxamdulilah horta ilahi baa mahad iskale xaaladdan waa u jeediin kollaygo wax ma aragta hadda la sheegaa ma ahan biyahana ummadda ku dhex jiraan biyahana qarqi xaafadaha hore loo deganaan hadda ugu dambays waa laga qaxooyaa kolley biyo xooggoodana maantay soo bilaabdeen dadka waa iska tabarleey maadaama dadka tabarleeyihiin biyuhan waa u joodeen inay koray soo socdaan hoos uma socdaano haddee dadkiina waa iska yaabiyihin nin walba kolley meeshu ku ammaanhala oo naftiisa oo la carara waxbana ma hayo fatahaadaha hadda intaan arkayno waa webiga webigii nooma dhowo oo muddo noo jira waa biyo bannaan socdo oo magaaladii iyo xaafadihii soo barakiciyey oo magaalada dhexbartankeeda saan u galaawa haddana ummadda reer beledweyne oo maalin kasta fatahaaddan ay dhibkan ku hayso ayaguna kama tashtaan maamulkooduna wax talaa kama keeno wallaahi alxamdulilah marka ugu horraysa ilaah baa mahad iskale subxaana wa tacaala sababana siiye nimcadan barwaaqadan biyaan ka dharagnay ilaaha noo gargaaray oon fatahaadda webiga shabeelle aan keliya arkayna xaaladaha roobka daay lixaad ilaah ka daaya ku sheegaa waqooyiga beledweyne runtii marka maasha allah hadda xaafadii waa laga wada barakacay dhammaan waxaa loo wada barakacay tuulooyinka ku hareeraysa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan runtii maasha allah dadku way nimcaysiin ilaa hadda gurmad ma haystaan laakiin biyo dhaamis ayay heleen laakiin wax kalo ama cunno iyo wax kale maysan helin lakin waxay haystaan gurmad biyo xagga biyaha biyaha ayaa lay heleen wallaahi ani ilaa hadda waxaan ogahay saddex waxaa ku sheegaa qoys ayaan ka soo baxshay biyaha maadaama asaaka biyaha ilaa waxaan daabta ayaan tegay xaafadaan koro aa kooshin marka runtii dad badan hadda ka baxaan waa jiraan inta badan dadka horey uga baxeen biyo baxayooyinka tii hore ay ku tusaale qaateen way ka wada baxeen oo qaar yaraa ku haray oo ayagana baxnaaninaya biya laakiin saaka waxay ka boodayeen laamiga iyo buuntan madaxwaad marka dadka way- dadkii ugu dambeeyey saaka ay ka bixayaan mafadle alxamdu biyo baxadii hore way ka saameyn yartaa dhanka haddii la yidhaha naf- nafta ama dadka ku dhimana way ka yar tahay maadaama dadka in badan ay ku baraarugeen ay tahay magaaladu meel biyogal ay tahay ma jiraan wax gurmada oo ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo kuwa maamul goboleedka hiirshabelle muddooyinkii ugu dambeeyey xaalada dhinaca nolosha ah waxay ka taagnayd magaalada beledweyniye nawaahageeda kadib markii uu ku fatay webiga shabelle qiyaastii in ka badan shan iyo konton kun oo qoys ayaa ka barakacay fatahaada webiga shabelle ee magaalada beledweyne warkii duula kala socotaan raad iyo hacdada unagaan taas tana kulan dambe duhur wanaagsan